wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa xarunta wasaaradda warfaafinta kulan gaare ka laweeldhaday maamulka jaamacadda muqdisho oo soo horkaho gudoomiyaha jaamacadda doctor ibraahim maxamed mursal wasiirkana waliba kulanka ka wehliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda wasaaradda warfaafinta iyo maamulka jaamacadda muqdisho iyo weyba iyo iska afkoradana inyo bilaaban iskaalado wada shaqeyn oo laka hormariyo dhinacyada horumarinta warbaahinta dhaqanka iyo dalxiis wacyigelinta bulshada ankorin wasiirka wasaaradda warfaafinta daacud awees jaama ayaa ku hadlay ujeedka lagu leeyay kulankiio wada weeldhadeen wasaaradda iyo maamulka jaamacadda muqdisho maanta waxaan nasiib u yeelnay inaan gudoomiyaha jaamacadda muqdisho aan ku qaabilna xarunta wasaaradda arrimaha ugu waaweyn aan ka hadalna ama ajendaheena wuxuu ahaa sidii wada shaqayn buuxda u dhex mari lahaa wasaaradda warfaafinta iyo jaamacadda muqdisho oo arrimaha aan ka wada shaqayn karna ay ka mid yihiin barnaamijyada jaamacadda bixisida arrimaha saxaafadda arrimaha dalxiiska oo aan rabno haatan inaan wada shaqayn buuxda ka yeelanno iyo arrimaha dhaqanka intaba waxaan filayaa inay noqon doonaan mawduucyo wax weyn ka tari doona siyaasadda dowladda dhinaca wacyigelinta dhinaca horumarinta adeegyada kala duwan ee bulshada u baahan tahay ha noqoto dhinaca warbaahinta dhinaca dalxiiska iyo dhinaca dhaqanka markaan ka hadlayno dhinaca dalxiiska waxaan ognahay dalxiisku inuu kaalin weyn ka qaato arrimaha dhaqaalaha si marka taasi loo xaqiijiyo waxay u baahan tahay in la diyaariyo kaadiriin dhinaca aqoonta ka dhisan oo markaasi wax weyn ka tari kara in ay ka shaqeeyaan kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca dalxiiska ee dalka marka si taasi loo gaaro waxaa wasaaradda hore u samaysay cilmi baaris ku saabsan sida dalxiiska soomaaliya dib loogu soo nooleyn lahaa waxaana ka mid ahaa abuurista macad laga barto arrimaha dalxiiska oo markaasi dhallinyaro badan ay ka faa'iidaysan karaan taas ayaa markaas muhiimadda koowaad aan siin doonaa wada shaqaynta aan la yeelan doona jaamacadda waan uga mahadcelinaa jaamacadda in ay diyaar u tahay wada shaqaynta ay la yeelanayso wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dhinaca kale gudoomiye ibraahim maxamed mursal ayaa wasiirka aan kuma hadnagay kulankuusa ankaweeri usoona ku hadalay sadiya muhiimangata wada shaqeeyowka iyo laweel dhalo doonaan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan arrimo dalxiiska faraxsannahay soo dhoweynta wasiirka uu nagu soo dhoweeyey wasaaradda maanta farxad weyn iyo sharaf bay noo tahay reer jaamacata muqdisho dabcan jaamacata muqdisho dhaqan waxay u leedahay inay ka jawaabto baahida shacbigeenna ilaa maalinkii ay timid dalka oo meel xun maraya dii waxaan u aragnay marka maanta inay muhiim tahay saasaan wasaaradda aan ziyaaro ugu nimid wasiirka iyo tiimkiisa waa ka wada hadalnay baahida aan u aragnay inay dalkeennu maanta u baahan yahay jaamacadduna ay wax ka qaban karto iyo wasaaradda oo wada socda farka liforma dhaqdaa la yidhi marka waxaan ka wada hadalnay intaa wasiirku sheegay inaan qaybta dhaqanka wax weyn laga qaban karo qaybta warfaafinta inay jaamacadda iyo wasaaraddu wax weyn wada qaban karaan maadaama jaamacaddu ay leedahay qayb saxaafadda ah ay leedahay sentar lagu tababaro maxaanku idhaahdaa dadka wariyaalka ah lagu tababaro ay leedahay idaacad f m ah oo ka shaqaysa wacyigelinta bulshada soomaaliyeed ka shaqaysa qayb walba ay tahay ka shaqaysa qaybta waxaan isleenahay dalxiiska waa qaybaha ugu muhiimsan een isleenahay wax weyn ayaa laga qaban karaa dalkeennu waa dal aad iyo aad u qiimo badan meelo badan oo dalxiisa leh laakiin dadkeedii in la diyaariyo si qaybtaa loo arko oo ummadahana ay u arkaan waxaan hayno oynu ummadahaasu ay noogu yimaadaan dalkeenuna dhaqaalo weyn oo il weyn oo dhaqaalo uga soo baxdo wasaaradda warfaafinta soomaaliya iyo wada dadaalo laka hormariyo dhaqanka iyo dalxiiska bulshada